Magaalada Garowe ee gobolka Nugal ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan sida loo xakameeyo dabka isla markaana looga hortago, waxaana tababarka loo qabtay qaar ka mid ah ciidamada dab-demiska ee magaaladaasi. Injineer Maxamuud Yuusuf Muuse oo ka mid ah macalimiinta bixinayay tababarka ayaa ka warramay ujeedka tababarka.
Inay qaataan dab-demis ah nooca hadda socda ama afka qalaad lagu yidhaahdo advanced fire fighting oo ay ku qaateen duruus fara badan oo kuwa asaaska ah kuwa dhexe iyo kuwa saraba alxamdulilah rabbicaan waa ku guulaysannay dabdemiskaas wax badan bay dhallinyaradii ogaadeen maanta waxaan qabaa imtixaanka haddii ilahay no khamiista la qaadaya soo socota bisha february janaayo ay tahay soddon inay boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan ay ku baasayaan maxaa yeelay su-aalaha aan weydiiyey barrina qaar badan baan weydiinay haddii ilaahay idmo si fiican bay u garanayaan waana ka jawaabayaan dabdamisku waa nolosha asaasigeeda cabdifataax iimaan xuseen madaxa qaybta damdemiska ee degmada garowe ayaa bogaatiyey tababarka loo qabtay ciidamada damdemiska aada iyo aad ba waxaan uga faa'iidnay tababarkan waxyaabo badan aan u baahnayn ee ugu horreyso sidii aan u xakamayn lahayn dababka dhaca uga hortegi lahayn u badbaadin lahayn hantida ummadda reer puntland gaar ahaan caasimadda garowe haddii ay noqon lahayd naf iyo maalba sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan tababarkan sii wadno noogu hormud noogu yihiin oo ay naga garab siinayaan maamulkeena degmada oo ugu horreeya maayirka caasimadda geedi run ahaantii waa tababar loo baahnaa waqtigiisina yimi waxaan rajeynaynaa in meesha nolo ka sii wado maaha tababarkii ugu horreeyay hadda aan qaadano tababaro badan hore usoo qaadanay baa jira laakiin kan muhiimad gooniya ayuu noo leeyahay waxaan si gaar uga mahad celinaynaa macallinkana siinaya waqtigiisa dheerigaa noo soo huray meel fog nooga yimi insha allah waxaan rajeynaynaa kuwii ku dabaqa wixii la baray inaan noqonno tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ciidamada dabdemiska u xakameyn lahaayeen khataraha dabka